walaal sharwac aada baad umahadsan tahay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho wixii ka dhacay daraad waad soo gaydeen masiibo ayaa ku aarsatay shicibkaasi dad shicib ah oo suuqooga iyo maaragtaanay ganacsigooga ku jiray ayaa la xasuuqay waxaa dawladda jibuuti ayaa walba ugu jirtay ummadda soomaaliyeed garab iyo baasaan ahaan wixii inaan ka dhabayno ayaan jeclaanay oo aan wixii aan la qaban karno aan ula soo gurmano marka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu soo diray diyaarad sida toddobiyo labaatan dhakhtar iyo oo uu uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee jabuuti doctor jaamac cilmi cokriye waxaa kaloo ay diyaaraddu siday daawooyin laba tan ah berrina haddii ilaahay yidhaahdo waxay soo qaadi doontaa daawooyin kale oo haray waayahay marka waayahay intaas ayuu maanta ka koobnaa waayahay ambasadore maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani dabcan sen ka warqabno qarax weyn baa dhacay dadka aada bay saameyn badan ugu ugu yeeshay waxay u baahan yihiin caafimaad ahaan marka la yidhaahdo dhinacyo badan dee taageero maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani dhakhaatiirta dhakhaatiirta jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta lasoo xulay hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtanay dib ay dib u noolayn macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama koomada ku jira badbaadintooda waxaa ku jira qalliinka doctoro ku takhasusay waxaa ku jira dhaktaro ku takhasusay lafaha waxaa ku jira dhaktaro ku takhalusay ku takhasusay luqunta iyo wejiga iyo burburka madaxa waxaa kaloo la socda dhaktaro kale oo generalistayaal ah iyo kaalkaaliyayaal iyo farsamo yaqaano waayahay way imaadeen oo haatan magaalada muqdisho ay soo gaadheen wasiirka caafimaadkaana hogaaminayey ma howlgaleeno hadda howlgalkoogii ma bilaabeen mise wakti baa loo qabtay bilaabi doonaan
mayne maanta gelinkii dambe ayay soo gaadheen dhakhtaradu magaalada muqdisho isla maantana maaragtaanay qiimeynta xaaladda ayay maaragtaanay galeen waxaan rajayneynaa inay qaataan waktigooga oo ilaa iyo intay hawshooda ka boganayaan muqdisho ayay joogi doonaan dhakhtaradu waxa ayay ka codsatay dawladdu jabuuti inay qiimeeyaan xataa wixii baahi ahee kale usoo baxa ama u muuqda in lagu soo kordhiyo oo loo soo biiriyo hadday dawo tahay hadday qalab tahayba sidaa awoodeed kaalmadu kuma joogsanayso inta imika la keenay iyo inta lasoo wado laakiin wixii ay qiimeynta kabacdi ay dhakhtaradu codsadaanna insha allah waa waa waan kusoo dadaalaynaa waxaa intaa dheer haddii dhaktarro kale oo takhasusyo kalele loo baahdo in laga soo daba diro haddii xaalado in jabuuti la geeyo looga maarmi waayo ay jiraan oo ay u baahdaanna inaa jabuuti loo qaado waa hagaag geesta kale haddaan ambasadora ku weydiiyo dee dabcan ma aha uun dhakhaatiir iyo howlwadeenaun baahida kale muddooyinkan baa sidii maalintii sabtida qarax u dhacay wixii ka dambeeyey la tilmaamayay waxaa ka mid a inay jirto iyadana baahi dhinaca dawada ah hadday noqoto iyo agabyada kale caafimaadka ee dhaawacyada kala duwan in lagula tacaalayo waxaa tilmaantay in iyadana taageerada amaba ay dhakhaatiirta la socotay caawimo kaloo iyadana dhinacaasa intee leeg bay leegtay taasi hadda diyaaraddu waxay siday daaqamka wafdiga iyo dhakhtarada iyo daawooyin laba tan gaaraya ayay siday berrina waxay la soo noqoni doontaa oo mar kale ay soo qaadi doontaa daawooyinka intii hadhay